أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخلتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم ياتكم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات ۖ أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليم أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaanu kusoo dhex jirnay suuratu towba gaar ahaan qisaskii iyo arrimihii ku saabsanaa ghaswatu tabuuk ayadoo weliba aad loo lafagurayo munaafiqiinta iyo mawaaqiiftoodii foosha xumeed ee maaragtay diinta iyo nabiga iyo mu'miniinta iyo jihaadka iyo iimaanka ay ka taagnaayeen ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala oo maanta ma arkaysa ayuu noo sheegaya marka waxaa naloo sheegay inay rasuulka ay ku jeesjeesayaan aflagaadaynayaan mu'miniinta ay ku jeesjeesayaan aayaadka alle ay ku jeesjeesayaan inay ka digtoon yihiin hadba intay wax meelaha ku qarqarsadaan in inta warkoodii faafo oo nabiga la gaarsiiyo ilaahayna waa maqlaayo subxaana wa tacaala marka uu waxy intuu ku soo dego ay fadeexoobaan waa annagii soo mara aayadda ugu dambaysay xale yaxdaru lmunaafiquuna waxay ka digtoon yihiin an tunazala calayhim suuratun suurad inay ku soo degto taasoo tunabbi'uhum ka warramaysa bimaa fii quluubihim ictiqaadka xun oo qalbigooda iyo hagardaamada ku jirta iyo waxay sirta uga hadlaayaan qul waxaa tidhahdaa istahzuu jeesjeesa wax walbood ku jeesjeestaan oo diinta ad hagardaamaysaan ina allaha ilaahay mukhrijun kuu soo bixinaya waay oo bannaanka sigaya maa taxdaruuna waxaad ka digtoontihiinoo ceebtiinu inay faaftaa ceebtiinu bannaanka imaanaysa marka waxyaala xunoo hagardaamaahay ku hadlayaan marka diintay aflagaadaynayaan diintay ku jeesjeesayaan markii inta warka loo keeno nabiga calayhi salaatu slam la weydiiyana waxaa weeye hadal xun bay ku jawaabayaan oo ilaahay wuxuu leeyahay wala in sa'altahum haddii aada weydiisid oo tidhahdoor waxaan laidinka soo sheegayo iyo maanta balaayadan iyo hagardaamadan waa maxay layaquulunna waxay odhanayaan innamaa kunnaa waxaan ahay nakhuudu kuwa iska dhex dabaasha waxyaalaha baadilka ah oo waxyaala iska hadaaqan isaga hadlaynay wanalcabu waana iska ciyaaraynay marka markaan waxaa sheegaynay oon diinta aan ku jeesjeesaynay waxay leeyiin jidkaan isku dhaafinayno xoogaa kaftan iyo maaweelo oo hasaabo jidkaan iska dhaafayna ayay ah markaasaa ilaahay waxaa leey nabigu waxaa ku dhahaa leeya qul waxaa tidhaahdaa ayaga aad ku tidhahdaa abillaahi ma alle iyo wa aayaatihi aayaadkiisa iyo wa rasuulihi rasuulkiisa miyaad kuntum aad ahaydeen tastahzu-uuna kuwii ku jeesjeesa ilaahay rasuulkiisa diintiisa aayaadkiisa miyaa cayaar gasha laa tactadiruu cudurdaar dambe ha cudur daaranina oo been ha ku murmarsiiyoonana qad kafartum waad kufriseen bacda iimaanikum iimaankiina kabacdood kufriseen in nacfu haddaan cafinno can daa'ifatin koox oo minku idinka idinka mida oo si dhaba uga toobad keenay nucadib waan cadaabaynaa daa'ifatan koox kale oo biannahum bisabi annahum ayagu kaanuu waxayn mujrimiina kuwii dembiiladyaalahoo nifaaqii iyo jeesjeeskii ka toobadkeenuga marka aayaddaana waxay noo sawiraysaa hagardaamooyinkii munaafiqiintu ay samayn jireen oo ayagoo jidka socda ayagu waxay isdhihi jireen ee saxaabta iyo nabigay caayayaan mid ka midaa wuxuu leeyahay maa araa quraa'anaa haa-ulaa kuweenna quraa'da oo diinta yaqaano diinta matalay ayagoo nabiga iyo saxaabada waaweyn u jeeda ilaa arqabanaa buudhuunan waa kuwa noogu calool waaweynoo noogu hunguri badan waakdabunaa alsinatan waakdabanaa alsinatan ma garata carabkoodana ugu been badan yahay waajbanunaa waajbananaa cinda alliqaa markii cadow lala kulmana kuwa ugu maanta fulaysan bal munaafiq oo fulinnimo isagoo geed walba u galay ayaa maanta ma arkaysaa waxaas ku hadlay marna waxay odhanayaan atadunnuuna jilaada bani lasfar ka qitaali alcarabi bacdihim libacd ma waxaad u malanaysaan carabta banilasfar iyo ruum in lala dagaalamo inay dagaalkii carabta oo yahay wallaahi lakaannaa bikum waama adinkooba idiin jeedna qadan muqaraniina fi lxibaali adinkoo maaragtay xargaa ku xidhanoo intaad maaragtay adinkoo kadsoonoo maqruuriina intaad ruum aada la kulantaan iyo oroba markaa idin qabqabtaan hadalkaas waxuu leeyihiin irhaaban irjaafan wa tarhiiban lilmu'miniin iyagoo raba muslimiinta inay maaragtay cabsi geliyaan hadalkaas ayay ku aroreen iyagoo kooxi hadalkii markii ilaahay baa nabiga soo gaarsiiyey ma garata nabigu calayhi salaatu salaam ninba u diro wuxuu yidhi war qoladaas waa halaagsameena bal haleelow dhah qoladiyaa loo tegey war maxaa idinku dhacay oo saa u tiraahday mid ayagaa ka mid ah wuxuu yidhi oo la yidhahdo wadiicata bnu haabit la yidhaahdo ayaa wuxuu dhahay innamaa kunnaa nakhuudu wa nalcab waa xoogaa maanta ma arkaysa waa iska ciyaaraynay markaasuu rasuulkuna uu ku dhahay abillaahi wa aayaatihi warasuulii kuntum tastahzi'uun ibnu cumar waxaad mooddaa huri inaan u jeedo asagoo hasha nabiga dhinaceeda ku dheggan ee hashiina ay maaragtay ku firdhinayso maaragtay markay cagta uka dhigto dhagaxda ay ku firdhinayso asagiina oo maanta dhan uu leeyahay innamaa kunaa naquudu wa nalcab rasuulkuna uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam abillaahi wa aayaatihi warasuulii kuntum tastahzi'uun laakiin waxaa dhacday nin la yidhaahdo makhshi ibnu xumayr ama mukhashina waa la yidhaahdaa ninkaas ayaa markay sheekaysanayeen ayuu wuxuu yidhi wallaahi waxaa noo ekaale heedow dhah ma garat nin walbo annaga naga mida in boqol jeedal inta nala ku dhufto uusan qur-aan ugu soo degina noo fiicnaan laheedow dhah kii marka ninkaasi wuu toobad keena marka wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi qacadda bismi wasmu abi magaceega isagana mukhashin ama mukhashiyaa la dhahaa waa wax qallafsan soo maaha aabbihiisana waa xumayr wuxuu dhahay magacayga iyo magac aabbahaa ila fadhiistay magacana iga bedel waa toobad keenaya marka cabduraxmaan uu la baxay wuuna toobad keenay toobaddiisana waa wanaagsanto ilaahay wuxuu diilay sa'la allah an yuqtala shahiidan laa yuclamu makaanu in isagoo shahiida ou dhinto oo meel ou jirkiisa u aadana aan la aqoonin maalintii yowmulyamaama ee musalimat alkardaab lala dagaalamayay ciidankii khaalid bin waliid oo wata abubakar uu u diray ee musalimatulkayamaama hadda waa meesha riyaad ku taallo wey ee maarata musalimatkadaab meeshii waagaas uu deganaan jiray aheyd wey meeshaas ayuu kula dagaalamay ciidankii marka ku shahiiday ayuu ka mid ahaa meeshiiba ku dhintay raqdiis iyo ruuxiisaba waa la waayay ilaahay baa ka aqbalay subxaana wa tacaala marka nimankaasay ahaayeen oo waxaa waaye waxyaalaasay ku sheekaysanayeen maray yidhaahdeen ma anaan arkin saxaabadeena iyo maarata nabigana way ku soo darayaan wax ka hunguri badan oo ma ka calool weyn oo macnaha ka been badan oo markuu dagaal isku dhacana ka fulaysan waa kadaabiin iyagaa fulayaal oo jubana mar waxay leeyihiin ma waxaad u malaynaysaan qitaalka oo dagaalkan la dagaalamayo ruum iyo balil asfar in carabihii oo kale uu la mid yahay wallaahi waa annagaad maxuda inaan u jeedno berri adinkoo inta xarga laydinku xerxeray asra maanta ma arkaysaa laydinqafaasho banal asfar u ah asra idinkoo u ah mar waxay leeyihiin ayadunnu hada arajul anyarjuu hada arajul an yuftaxa lahu qusuuru shaami wa xusuunuha nabigay uga jeedaan rajul ma waxau u malaynaa maaragtay sarihii shaam iyo dhufaysyaalkeedii inuu furto ayuu u malaynaya haddii waxaa weeye dowladda ruumna markaas waxay ahayd meesha adduunyada ruushia amerikaan ay ka joogo iyo qudaha waaweyn ayay ahayd marka hadda iimaan ma laho ilaahay nasrigiisa kuma kalsoona munaafiqiinta mu'miniintiiya marka irhaab ay ku samaynayaan weligoodna hadda saas bay samayn jireen ilaah unbaa maanta ma arkaysa guusha keeni karay marka waxaasoo kale wakhti walba iyo meel kastaba waa ay joogaano oo waxaa weeye qalbigu intuu ka dhintay gaaladu un ay la waaweyn tahay ilaahay qudradiisa iyo iimaanka macaanidiisa aan waxba ka aqoonin ee muslimiinta hoosu dhigaya mar kastaba in gaalada la hoos joogo warkooda la qaato akhlaaqooda iyo dulligooda la qaato ummadda ku tirtirsiinaya meel walba waa joogaan iyo fii kulli zaan wa fii kulli makaan way joogaan laakiin hadduu iimaan qawi iyo dad mu'miniina hadday jiraanna hadda kuwaasi naanaaway waxba matarayso laakiin iyagu hadday meesha u talyaar ay kasoo hara ay usoo haraan meesha oo cid kale la waayo waa markaas markay musiibadu ay taagan tahay laakiin mar kastaba ilaahay naasiru diinihi waayo dad ahlu khayroo diinta ku taagana la weyn maayo wala in sa'altahum haddaad weydiiso oo waxyaalahan laga soo sheegayo qashinka ay ku hadlayaan war maxaa inkuu wacan haddaad tidhaahdi layaquulunna waxay leeyihiin innamaa kunnaa nakhuudu macnaa sheekadan iska dhex dabaalanayna baadilka oo nalcab waan iska ciyaarina jidkaan isku dhaafinay qul waxaa tidhahdaa abillaahi allah iyo aayaati aayaadkiisa warasuulihi rasuulkiisa miyaad kuntum ayd tastahzi-uuna kuwa jeestees aayaddan waxaa laga qaadanayaa qofku xataa isagoo ilaahay rasuulkiisa rumaysan hadduu diinta ku jeesteeso ilaahay uu ku jeesteeso rasuulkiisa uu ku jeestesa ama uu caayo ama uu flagaadeeyo isagoo dhab ka tahay diinta iyo inay xaq tahay weliba inoo ku kaftamaya inay gaalnimo maxdii ay maanta ay tahay marka dadkan ku kajamaya aayaadka iyo axaadiidta iyo nukadka ka dhiganayo soo maaha dadkaas marka halisay ku jiraan oo diintaba maad iyo wax lagu qosqoslo iyo axkaamta sharaa'icda iyo alle iyo rasuulkiisa iyo axaadiidta iyo aayaadka qof kaftamaya waxaa weeye dadkaas marka halisu ay ku jiraan waa inay kaa ogaadaan dadkan diinta iska caayo oo maaragtay diinta iska lacnaday ama diinta waxaa kuse waxyaalaha dadka shaqojaaminta ay maaragtay ay ay maaragtay ay ku hadlaan ee soomaali iyo carab intaba dad oo afxuman oo diinta aflagaadeey waa ku badan yihiin iyo acaajimta muslimiinta intaba marka arrintaa diinta ilaah haddii lacay oo lagu kaftamo walow qofku qalbiga iimaan ha ka rumaysnaado waa gaalnimo cad wey sababtoo ilaahay wuxuu leeyahay qul abillaahi alle iyo waaayaati aayaadkiisa warasuuli miyaad kunta saasi-uuna ku jeejeesisaa laa tactadiruha cudur daarina qad kafartum waa kufirsan marba aayaadka ku jeejeesay tooba unbaa kuu furan in nacfu haddaan cafino can daa'ifatin koox oo minkum adinka idinka mida oo toobad saxa layimid sida ninkan maqshi ibnu xumayr xumayr oo kale hadduu saas loo toobad keeno nuca maaragtay in nacfu can daa'ifatin minkum kooxa ka mid haddaan cafino sida ninkaasoo kale toobad keenay nucadib waan cadaabaynaa daa'ifatan koox kalena waan cadaabaynaa biannahum bisabab annahum kaanuu waxay ahayn mujrimiino kuwo mujrimiinaho waxaa weeye nifaaqii iyo jeesjeeskii iyo maaragtay shartii kuwii daa'imay iyo diincaygii oo ka soo noqon waaye kuwaas ayaga marka cadaab xun ayay maanta ma arkaysa ay leeyihiin marka diinta in lagu jeesjeeso aad iyo aad maanta ma arkaysa ha layska ilaaliyo nacam marka raggigaas nin ka mida waa maqshu ibnu ximaaro waa aad buu maaragtay uga toobad keenay ninkaas marka toobaddii waa laga aqbalo waa ninka hadda yowmulyamaama lagu dilay almunaafiquun munaafiqiintao dhan ilaahay xukunkeeda ayuu ka warramaya iyo akhlaaqdeeda guud ahaan ayagoo haddana mu'miniinta la barbar dhigayo marka waa laba tilmaamood oo iska soo jeeda qof walbaa marka waa inuu isfiiriyo wey inuu tilmaamaha munaafiqiinta iska fiiriyo tilmaamaha mu'miniinta oo iska fiiriyo hadduu tilmaamaha munaafiqiinta isku arko ama wax ka mida inuu ka toobad keeno oo tilmaamaha mu'miniinta uu isku biladeeyo oo isku qurxiyo hadduu sifaadka mu'miniinta iyo tilmaamaha mu'miniinta isku arkana ilaahay inuu ku shukriyo subxaana wa tacaala uu sii siyaaso taas baa loo baahan yahay almunaafiquuna munaafiqiintu iyo wlmunaafiqaatu munaafiqaat nifaaq asalkiisa waxaa laga keenay baalkan farayfarka la yidhaahda godow intou qodo ayuu dhinaca kale ma duleelinaye meel yar oo xuub yara ayuu ka reebaya hadhow markii la soo eryado waxau u malaynayaa godku inuu maaragtay uu go-an yahay laakiin dhinaca kaleo dhag uu ka leeyahay ou ka baxaya waa siyaasad badan yahay marka qofka munaafaqaana dee daahirkiisa islaam buu iska dhigaya hoostiisana balaayo ayaa ka buuxdo iyo kufri ayaa maanta ma arkaysaa dhex arooraya taasaa munaafiq loogu bixiyey bacduhum qaarkoodu min bacdinay ka ahaadeen macnaha waxaa weeye waa isku mid waa isku dhaqan waa isku akhlaaqu laakiin mu'miniinta waxaa la odhan doonaa bacduhum awliyaau bacdi iyagu waa isu gargaaraan waa isu hiliyaan mu'miniintu waa isjecelyihiin kuwaan laakiin baatilka bisay isku sacbiyaan amaa midba mid kale wuxuu la jecel yahay balaayo inay la duusho oo dhibaata maanta ma arkaysa ay ku dhacdo ayuu la jecelyahay dadka ahlu daacada iyo fusaaqdana waa taas wey berigii toddobaatanaadkii dadka maaragtay wadaadada waxoogaa dacwadoo la xirxiri jiray ayaa waxaa nala soo xiray niman warshad ka shaqeeya oo ayagana xisaabu xidmala lagu soo xiray annagana koox wadaadaa labaana la soo xiray yar waa naga fakaday in la xidho la rabay yarna meesha igula jiray ka bacdan yarka adiga si baa lagu daayay imtixaan annaga waxaan ku farxaynaa qofkii naga baxsado oo gacanta maaragtay aan lagu dhigin waa ku farxaynaa waxaan leenahay alxamdulilah hebel gacanta laguma dhigin oo waa baxsaday ayaga xabsigii aan iskula jirnaa meeshii markaasay hebel ka sheeg hebel isaga maxaa loo soo xiri waaya isba tuug tuuga dhalow ahaay annaga keliya maxaana loo soo xidhay hebel maxaa loo soo xiri waaya macnaa qof ay badbaado u rabaan lama arko waa wixii shala tuugtii wax isla cuni jirta waa marka ayaga isma jeclo qof walbaba waxuu rabaa inay balaayada la gadoomo laakiin dadka mu'miniinta iyaga qof walba wuxuu jecel yahay hebel haddii uu badbaado isaga xataa cubkaba ha ku jireen hebel badbaadiisa waxaa weeye waxay u tahay maaragtay farxad bay u tahay marka dadka muminiinta iyaga walaa-aa ka dhaxeeya laakiin muminiin munaafiqiintu diintaas cadowtinimadeeda iyo shartaasay huuhaa u wada leeyihin amaa balaaya hadday timaad midla mid kala jilwxili inay asaga wadaantu ay la go'do oo baaba ayay jecel yihiinoo wax jacayl iyo wax naxariis isuma hayaan laakiin baadilkaas iyo xaqa ka hortegiisa iyo maaragtay huuhaadaas ayay ka mid yihiin marka bacdu min bacd waa un isku midaa la yidhi wax ka dhaxeeya un baadilka kuqosolkiisa isku hiilintiisa iyo xaqa duugitaankiisa unbaa ka dhaxeeye ayagu wax walaa oo jacayla ka dhaxeeya maafi akhlaaqooda waxaa ka mid ya'muruuna bilmunkari wax alla waxa la inkiro oo xun ayay maaragta dadka farayaan shirki ahaataya munaafiqnimo ahaataya fisqi ahaataya wanaaggiyo layska reeb ahaataya calaa kulli xaal waxba waxay ka sii xun yihiin ayay maaragtay isku maaweelinayaan diintoo lala dagaalamo ahaataya ilaahoo la beeniyo ahaataya rasuulkii muminiinto la dhib ahaataya calaa kulli xaan adiga baabka xumida oo dhan qaamuuska xumida o dhan soo fag wax alla waxa munkara inay ayay farayaan wayanhuuna way reebayaan cani ilmacruuf macruufka waa reeban tawxiidka allah ugu hore ilaah in la waxido in nabiga la rumeeyo in aakhira la rumeeyo camalka saalixa in lala yimaado ilaahay iyo rasuulkiisa in maar daacad loo noqdo in diinta la soo dhoweeyo wax alla waxa khayraadahoo dhanna way reebayaan shartay isfarayaan wahaakada shaydaan iyo gaal iyo munaafiq waa isku baabwa o wayaqbiduuna waxay qabanayaan aydiihim aydiyahum gacmahoodana way qabanayaan way laabayaan macnaa wax khayrahay ka laabayaan wax kastoo khayra waxba bixin maayaan nusxi iyo tala fiican haddaa weydiiso xataa ma ku siinaayo waddo fiican kuguma hogomanayo hadal fiican iyo ficil fiican iyo hiil fiican abadan madluum uma gargaarayo maaragtay qof ma irshaadinayo wax wanaag ku jiro ma ka shaqaynayo marka wax alla wixii wanaagahoo dhan gacantay ka laabanayaan marka xaqi ilaahay ma gudanayaanoo ilaahay wixii oo munkarka uu reebay faraya macrifka far waa reebaya bini aadamkiina wax ixsaana uma samaynaya hanuunin waxtar waxsiin tala fiican nusxi qalbi fiican oo dadka khayr la jecel intaasoo dhan laguma haayo marka ilaahayna subxaana wa tacaala daaco uma haayaan khalqigiina ixsaan uma haayaan marka qofka munaafiq iyo gaal wax ka rajiyey isagoo ixsaan ka rajiyey ilaahay isku kufriyey oo ilaahay uu yidhi waxuu ixsaan u haya lama arko cunuggiisa haddii oo rabaa ku luqluqanaya maanta fidow ka dhiganaya waa iibsanaya wax alla wuxuu rabuu ku iibsanaya qofkii marka khayr ka sugay waa dad waalan waayo marka nacam nasullaaha ilaah bay halmaameen subxaana wa tacaala dikrigiisay halmaameen marnaba ma xusaayaan khayr alla isugu baraarujinaayaan cuqubadooda maxay noqotay fanasiyahum ilaahay waa iloobay macnaa waa ka tegey w wax tawfiiqo waafajinaan lama arko gacan qaban maayo khayr u kordhi maayo shaydaana inta faraha laga saaray ayuu hadda bad iyo buur iyo balaayo kala dhacaya sababta aljazaau min jinsi alcamal sida ilaahay suuratu alxashr uu ku yidhi walaa takunuu kaladiina nasu llaaha fa ansaahum anfusahum ha noqonina kuwa ilaahay intay halmaameen oo daacadii alla iimaanka ay ka tageen ilaahayna meel cidlaa uga dhaqaaqay adinka shaydaan waa idinkaas meeshuu idinkala baxa shaydaan muxuu kaa hakaranayaa marka wax fasaadoo ka harnaya lama arko o nasullaaha ilaahay halmaameen oy daacadiisa ka tegeen fa nasiyahum ilaahay asna waa hilmaamay waa iska ilooy waa ka tegey tawfiiqdooda iyo khayr waafajintooda waa laga dhaqaaqay shaydaan iyo balaayo wada baadiyeynayso waxaana khayr ahayn ayaa lagu salliday marka istaxwada calayhim shaydaanu ansaahum dikr allah ulaa'ika xisbu shayaan alaa ina xisba shayaan muqaatil shaydaan baa marka gacanta ku dhow dikri ilaahay halmaansiiyey ina almunaafiqiina munaafiqiintana hum ulfaasiquuna iyagaa faasiqiin waa kuwa daacadii alla ka baxay oon xuduudda alla maanta ma arkaysaa tillaabay oo xarag alla gooyey markaa dee fusuuq fisqigoodana waa fisqi macsi iyo fisqi kufriga waaye ayaga fisqigood waa fisqi kufri wey ilaa munaafiqiintan laga sheekeynaya waa nifaaq ictiqaadi nifaaqaa laba kale ah nifaaq camali ah oo qofku asagu diinto ma mar ou been sheega iyo ballamada uu maanta ma arkaysaa uu gooyo iyo waxyaalahaas oo kale waa nifaaq camali ah laakiin hadday sii bataan marka dambe nifaaq run ay gaarsiinayaan laakiin nifaaqa ictiqaadiga waxaa waye waa qofkii diinta afka ka rumaysan oo la ilaah baan rumaysana waxadaanisa rasuulka risaaladiisa aakharo laakiin kadaab aho qalbigiisa maanta alla iyo rasuulkiisa iyo diinta beenisan iyo qiyaamahaba kan waa nifaaq oo kufriga ictiqaadiga waana midka waktigiisa maarata rasuulka joogo aad u badnaa wey waa nifaaqaas ictiqaadiga wey nacam markaasuu ilaahay wuxuu sheegayaa marka waxay hawaab ay u leeyihiin macnaa cuquubadoodii maadaama camalkoodu owsaan yahay hadde ayagana inay maaragtay ajar fiican ay helaan oy barwaaqo helaan lagama yaabo qofku intuu asagoo qodax abuurto miro u soo bix maayaan iyo xarig u soo bix maayaan qof walbaba wixii abuurto ayaa u soo baxayo wacada allaahu ilaahay wuxuu u ballanqaado iyabohay almunaafiqiinta iyo walmunaafiqaati ragga munaafiqiinta ee gabdhaha munaafiqaadka iyo walkufaara gaaladaba naara jahannama jahannama dabkeedii u ballanqaado dabkaasay ku aruurayaan oy gelayaan weliba wakti muwaqata maahana khaalidiina fiiha iyagoo ku waaraya waayahay gaalada iyo munaafiqiinta jaraa-in badan badan badan ay sameeyeene jahannamo jazo ma u tahay oo ma loogu ammaan qabaa inay maanta ma arkaysa xumudii ay ka jaazayeen ilaahay wuxuu leeyahay haaho hiya xasbuhum iyadaa ku filan cadaab iyo dhibaato iyo foolxumo ayagaa ugu filanoo waxaa weeye mudankooda ay marsiinaysa ilaahay hanaga nabadgeliyo intaas waxaa u dheer walacanahum ullahu ilaahay baa lacnaday oo naxariista ka fogeeyey ilaa khaatamo xumo iyo kufri ay ku dhinteen walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab muqiimuun negi oy ku negaanayaanoo daa'im ah oon kala go-nina u sugnaaday walciyaadu billah marka waxaa weeye qofka camalkiisa iyo jaziis waa iswaafaqsan yahay camal xunaa lagu sifeeyo inay munaafiqiin iyo gaalo u yihiin inay munkarka ay maanta ma arkaysaa farayaan macruuf o dhanna ay diidayaan wax khayra habay yaraatee inaysan cidna u ogoleen laa allaysan dhaqan fiican iyo cibaado kula dhaqmin walaa makhluuqaysan wax wanaaga aysan kula dhaqmin waa eberkood waa dad fusaaqo xagka ka baxa marka waxaa weeye jasahoodu waxay noqday jahannamo ay ku waaraan waana ku filanta looguma ciilqabo mujrimka ugu weyn fircoon iyo abijahl iyo mujrimiinta fii kulli zaman fii kulli makaan jooga jahannama waxaa weye way ka qaylsiinaysaa halleh way ku filan tahay lacnad alle oo la fogeeyo oo naxariista mar dambe aysa quu daraynin iyo cadaab aan ka dhammaan bay leedahay walciyaadu billah marka bini aadamku waxaa la yaab leh yacnii khafladiisa iyo xamaaqadiisa wax yaroo adduunyo la siiyo ku kibrayaa ama saldo ama xoolo ama caafimaaddiisa uu ku qooqayaa marka waxaan yarna berri haddii laga qaado waxaanaa ka dambeeya hadduusan ilaahay ku shukrin subxaana wa tacaala markaasaa wixii baa la kala dhexlayaaoo midaa hadda boqoraha maanta dhibanaya oo mujrim ahaa kii kale ijraamka ijraamka sidar war waa kii kale shalay waa dhintay ama salladii waa ka dita adiguna waa afar beri waxaad hayna kabacdama waa ka dhimanay ama waa lagaa cadilaya maxaa aakhiraad ugu iibsanay ma gartaan waa disqigaasoo kale dabkaas kii kalaa ku dhaca kii kale waa ku dhacay walidaalika nabigu wuxuu ku misaalay ummadda waxuu ku misaalay wuxuu yidhi waxaa la mid tihiinuu yidhi qof intuu dab shiday dabkii markuu shiday balambaalisi waxyaalaha dab ku dhaca ee ku dhacaya anna waa idin kecna ana aakhidun bixujasikum guntiganahay warjooga warjooga wa antum tataqaxamuuna dabkii baa isku tuuraysa marka gaaladii iyo munaafiqiinta hadda gaalnimadii bay kula dhaceen dadkii kalena hadda fisqii iyo bidcadii iyo balaaya iyakuna maanta ma arkaysa ayaa dabkii in badan kurinaysa intaa najaynaysa ilaah baa yaqaan allahna najeeyey subxaana wa tacaala ummadda khayr lagama quusay laakiin khataraa lagu jiraa marka ilaahay hanu tafiiq hana waafajiyo almunaafiquunta munaafiqiinta oo raggaa iyo walmunaafiqaatu wa bacduhum qaarkoodu min bacdi qaarba qaar kaloo ka ahaad macna waa isku mid waa isku sambal waa isku dhaqan cirbad caarida isma dheero sharta iyo khubfiga iyo akhlaaq xumada waa ku sinan yihiin iyo kufriga yaamuruuna bilmunkari munkarkay waa xumida isfaraan wayanhowna cani lmunkari macruufi macruufkuna iska reebaan oo tawxiidka ugu horeeya wayaqbiduuna aydiyahum gacmahooda ayay laabtaanoo wax khayr ma ogola dheef ma bixinaayo dhawaq fiican male ficil fiican male wax wanaago ummadda wax u tara ma laha nasullaaha ilaahay bay halmaameen dikrigiisay halmaameen xuquuqdiisiibay halmaameen xuquuqdii dalkay halm dadkay halmaameen ooy ka tageen fa nasiyahum ilaahayna waa iloobay waa ka dhaqaaqay macnaa ilaah waxma iloobay laakiin waa ka tegey wax tawfiiqo waafajina iyo wax naar laga celina addunya aakhiro wax la xafidaayo ma jiro baynamaa qofka muuminka oo salaadaha tukada xuduudda ilaah ilaaliya fii dimat illah ilaahay racaayadiisuu ku jiro ilaahay racaayadiisa nagama qaado racaayadiisa allah na geliyo ina almunaafiqiina munaafiquuntuna hum alfaasiquuna iyagaa faasiqiina wacada allaahu ilaahay wuxuu u yaboohay baynamaa mu'miniintu waa arki doonaa waxa loo yaboohay janno iyo ridlo ilaahi iyo barwaaqaa loo yaboohay sababtoo ah jazo walbaba camalkiisao muqaabil u yahay oo astaahila wacad allaahu lmunaafiqiina wuxuu u yaboohay ilaahay ragga munaafiqiinta waalciyaadu billaahi waalmunaafiqaati gabdhaha munaafiqaadka iyo walkufaara gaaladii rag iyo haweenba naara jahannama loo yaboohay oo loo ballan qaadolhe waa idiin diyaar waana gelayaan waalciyaadu billaah khaalidiina fiiha iyagoo ku waaray hiya xasbuhum waa kaafigood oo ku filanta laguma ciil qabo mujrim kastoo gaal yahay jahanadatii ka cabaadiso ah ka yeersiisa waay waalciyaadu billaah intaa waxaa usii dheer walacanahum ullahu ilaahay wou sii lacnad wuu fogeeyo walahum ayagana cadaabun muqimun cadaab xun bay leeyihiin ilaahay marka subxaana wa tacaala mihaal buu ka bixinayaa munaafiqiinta zamankan joogtay iyo gaaladii zamanka nabiga joogtay iyo zamankanba joogta waxaa la leeyahay waa sida hadda aan sheegayne waxaan kama aflaxaysaan wixii la idin siiyo awood iyo barwaaqo ahaa adduunyo bis umbaa u isticmaasheen inay adduunyo iska tamatucdaan oo raaxaysataan ma garan sidii kuwii horeba dadadkii idinka horreeyey adduunyo bis inbay hirgeliyeen waana ku halaagsameen adduunkuna haddaad iyagii daba gashaan waxaa weeye meeshay ka baxeen umbaad ka baxaysaan kaaladiina min qablikum yacni antum adinka munaafiqiin haddaatin iyo gaalaba kaaladiina min qablikum kuwii idinka horreeyey xaalkoodii ayaa tihi ama hum kaladiina min qabl la waa iska dhah haddaad tihiin gaalo iyo munaafiqiinba antum kaladiina min qablikum aa tir idinka horreeyey kuwaasoo kaanuu darnaawo keliyo kaanuu ahaadeen ashadda minkum kuwii idinka maaragtay darnaa oo idinka adkaa minkum xaggina quwatan xagga xooga idinkaga adkaa wa akara badnaana amwaalan xagga amwaasha iyo wa owlaadan xagga carruurtaba ilaahay barwaaqo u siiyey xadaaraa la siiyey nicmaa loo dhiibay carruur fara badan wiilal fara badan xoolo fara badan xadaaro iyo ciidan weyn iyo xoog sidii caad iyo tamuud iyo baaxad ayuu ilaahay siiyey iyo xadaaro waaweyn sida fircown iyo laakiin maxay sameeyeen nicmadan ilaaha idin siiyee ku shukriyo bal aakhara firiya ma aysan dhihine sidii tisqi uun maraq kullo arkay ay ku degeen maraqiyo fastamtacuu waxay isaga raaxaysteen bikhalaaqihim nasiibkoodii adduunyada isaga raaxaysteen aakharaba dib uma dhigin shahawaadka nin walbaa wuxuu qabo karo iyo wuxuu dili karo uu ka aarso karo si jabaruudkiisa iyo dhuqyaankiisa u hirgeliyo nin walbaa wuxuu shahawaad uu heli karo xoolo ou tabcado maanta ma arkaysaa tumasho haween iyo qashin oo dhan baktiyaa laga dhergi marka waxoodii nasiib khalaaq waa nasiib dheeftoodii adduunyaday ku raaxaysana aakhare waxba uma dhigan fastamtactum adinkuna waad ku raaxaysano bikhalaaqi nasiibkiina adduunyada waxa way la mid yahay qofka aan aakhare waxu dhigan sida dadka maarata wax magaratadaaho iska rogayaalkaho maanta waxay kasbadaan caawa ku geyrashay berri ilmihiisa wax kal masruuf aan waxba lahayn iyo naftiisa berrina dadka shaxaaday kun dollar haddii oo herana caawa hal marka baxay waa ka sii liita marka waa meel dhoway wax ka arkaanoo wax fog ma arkaan adduunyaday ku qaad qaateen fastamtactum waad ku raaxayseen adinka laftiinu bikhalaaqicum nasiibkiina adduunyada indha dheer wax kuma aanaan fiirin kama stamtaca aladiina siday ugu raaxayseen min qablikum idinku idinka horreeyey bikhalaaqihim nasiibkoodii dadkii hore unbaad la mid noqoteen aragti ma annaan yeelin meel fog maxaanaan ka fiirin war aakharaa idinka horraysa ilaaha la hortegayaa janno iyo naaraad jirta seed janno u gashaan naar uga badbaadaan qalbigiinaba kuma soo dhacin wakhultum waad dhex dabaalateen baadilka kaladii sidii khaadu ay baadilka u dhex dabaasheen macnaha waxaa weeye adduunyada laba shay a lagu fitnooba waa laba cuduraa ugu daran oo diinta fasaadiya maradu shahwa waxa la yidhahda maradu shubha maradu shahwa waa adduunye jacayl xoolo cunto maaragtay tumasho haween iyo bakti jabaruud iyo madax noqoo dadka maanta ma arkaysa cagta geli qof walba ha kaa boqo santaag soo maha warkaaga uun ha socdo waa shahwaad nooc mina shahwaada ka mid ah iyo xoolo iyo shahwo iyo amarku taagleyn iyo waxyaalahaas waa iyo intiqaam waa shahwaad adduunyada dadka way baadiyeysaa qofkaan dil qofkaan dhac xoolahan qaado shahwadan baktiga oo xaaraantaa isticmaal waxaasoo kale waxaan xaaraanta cun iyo shubahaadkan waxaa waa afkaarta qaldan oo bidacda oo diinta kaa jeedinaysa oo qaldan shirkiga afkaaraha falsafaadka ilxaadka bidcooyinka waxaan ka yimaado oo dee maantana leeyahay ciisa ilaahay ah maaragtay cusayra ilaahay ah maaragtay owliyada tasaruf koonkaa kule iyo qowd iyo waxyaalahaas sifaadka ilaahay oo la cadilo waxyaalahaasoo dhan diintii oo laga inxiraafo diimihii rususha la inxiraafiyo waa shubahaad wey waa afkaaraha qaldanoo bidacdaa wey labadaasaa lagu baadiyooba labadii isku darsadeen shahawaadkiina bashaqsadeen shubahaadkii aidhoolajaadkii iyo afkaarihii qaladka ee bidcadiina waa iska dhex dabaasheen howd maxaa loo yidhi sida biyaha loo dhex dabaasho ilaa biyu waa ku qarinaya afkaarta baatilkaana markaad dhex gasho iyo bidacda iyo falsafaadka aidhoolajiyaadka iyo ilxaadka adiga dhan wou ku qarqinaya kan khuraafiga maantana qabri inuu taagan yahay meelo aa leeyahay jinni ou taxdiirinaayo maanta dhan maarata waxaasoo ka shaqaynaya diintii iyo cilmiga axkaamtii ka teg kan sifaadka ta'wiilinaya maantan arraxmaan cala carsi istawaa iyo yadullaahi fowqa aydiihim la dagaalamaya kan fataanka maanta dhan dhiig islaameed xalaalaysigiisa iyo balaayo iyo qashin uu ka fakeraya oo maanta dhan u doodaya iyo soo balaayo jundi iyo bidcadiisii balaayo ugu waxayn lahaa wahaakada soo maa marka afkaarihii qurunkaa iyo gaalnimadii iyo bidacdii iyo fisqiga la dhex dabaalanaya marka kuwii oo kalaad yeeshay kuwaa maxaa ku dhacay ulaa'ika kuwaasi xabidad way burtay acmaalum camalyaalkooda fi dunya walaakhira addunya aakhira camalkoodii waa uu buro xadaaraadkii ay dhiseen waxba kama fi kama aysan maaragtay hagaagin adduunyadu bay ka baabaaday aakharana waxba uma kasbano olba xun horsan fikrad baadila iyo shirki iyo shubha iyo balaayo ku dhex jira iyo fisqi aakharana waxba uma yaalin wa ulaa'ika kuwaasina humulkhaasiruuna waa kuwa khaasiriinta adinkana haddii aad saasoo kale aada noqoteen sidaasoo kaladaasoo kale ayaa idin dambaysa walidaalika nabiga calayhi salaatu salaam aaduu uga digi jiray ummaddan inay ummadii hore ay raacaan xagga bidacdana inay ka digtoonaadaan iyo afkaaraha munxarifka diinta laga inxiraafo iyo hadhow khuraafaad iyo waxaan ilaahay ahayn ilaah in laga dhigto iyo waxaan diin ahayn diin laga dhigto ama adduunyo inta lagu maashoobo diintii laga tago waa labadaas wax hadda ummadda muslimiinta waxa ka qaaday qaar bidac iyo balaayo haysta oo weliba bidacda diin adduunyana waa lagu kasbada waxaa bidacda loo samaysana weliba adduun in lagu kasbado iyo qaar adduunyo dhex galay ee marka ama xukaam noqday ama tujaar noqdo marka xalaasha inta laga tegey oo xuduurkii maaragtay khayrka la xaadiro adduun iyo tamatuciisa iyo afkaaro kale lagu dhacay walidaalika nabigu wuxuu dhaha calayhi salaatu salaam waladii nafsii biyadihi latatabicunna sanana man qaasana aladiina min qablikum waad raacaysaan shibran bishibrin wadiraacan bidiraacin wabaacan bibaacin xataa low dakhaluu hadday galaan juxra dabbin maaragtay bahashaan dabbiga la yidhahda masalugoolay dhahan laakiin waxay dhahan waa ka duwan tahay bahashaan midda masalugoolada soomaalidu waa sun laakiin dan kale waa la cunaa carabta way cuntaa la dakhaltuma waad geli lahayd qaaluu waman hum yaa rasuula allah ahlulkitaab miya qaala famah yaa kale sidoo kalena marra waxay yidhaahdeen faris iyo ruumiya kamaa sanacad faris wa ruumiya qaala fahal innaasu ilaa hum macnaha waxaa weeye dadka diimaha oo culummada munxarifiinta oo fuqahada munxarifiinta oo kutubuxoorkaan qasaawatulqalbi iyo diintii oo la taxriifiyo iyo xukaamta laga ogolo aluungeysay samaynaya kuwa ruubaantao suufiyana sidii nasaaradii intay meelahaas gebgableeyaan ay sharci iyo cilmi wax kama yaqaanin ummaddii baadiyeynayaan jinni iyo khuraafaad ay ku baadiyeynayaan muluugtiina dhaqamadii xadaaraadka acaajimta intay qaataana diintii iyo shareecadii ay dadkii ka fogeynayaan wahaakadaa tujaartii mucaamalaadkii rabadii iyo jinnigii wix inta lagu mucaamaloodo adduunyadii legsharigood iyo raaxadii lagu mashquulo hadhowna afkaaro kale iyo balaayo iyo falsafaad iyo bidac inta laga dhergo ayay saas ku inxiraafayaan marka ummadda waxaas in marka aada iyo aada looga digotoonaado labadaa cudur ayaa ummadda fasaadiya haddaa ugu dar ugu fiirisidna waa labada fataaga waa maradu shahwa iyo maradu shubha qofkii ka caafimaadana imaamuu noqonaya reer bani israxiilaahi wuxuu yidhi wajacalnaahum a'immatan yahduuna biamrina a'imo waxaan ka soo saarnay arrinteena ku hanuunaa diinta maxay ku gaareen lamaa sabaruu goortay sabreen maxay ka sabreen shahawaadkii ka sabreen oo wakaaloy ahaadeen biaayaatina yuuqunuuna kuwa aayaadka yaqiiniyo shubahaadkii iyo aydhoolayaadkii afkaarihii diinta khilaafsana ayay ka nabad galeen qofkii labadaas ka nabadgala imaamuu noqonaya qofkii labadaas daba ordana shahwo iyo shubha khadkuu ka baxaya diinta imaamnimo kuma leh ama mubtadacoo noqonaya ama faasiq kabiira ayuu marka noqonaya hadhow bidcaduna marna inay kufri geysaa dhici karto fisqiga xunna inuu kufri ayaa dhici karto waa bariidulkufri allah laga laga joojiyo ibnulqayim ibnu taymiya kitaabkiisa maaragtay iqtidaau siraad lmustaqiim aaduu aayadahan uu ugu sharxa isagoo aada u muujiya maradka khatartaha ummadda asiiba labadaas inuu maanta ma arkaysa uu khatarsan yahay isagoo aayaddan iyo aayadahaas kale isbarbar dhigayo si cajiib loo isbar dhigayo marka ha qofkii u noqon karaa aada uga faa'iidaysan karaa antum macnaha waxbay munaafiqiinta iyo gaaladan kaladiina ku yibaatiin min qablikum idinka horreeyey kaanuu ahaayeenoo ashadda minkum idinka darnaa quwatan xagga xoogga wa akara badnaa amwaalan xagga xoolaha waa tamyiis iyo wa owlaadanba xagga owlaada maxay sameeyeen kuwaasi fastamtacuu waxay ku raaxaysteen bikhalaqi nasiibkooda shahawaadkii iyo legsharigoodii adduunyada iska bashaqseen xalaal iyo xaaraam midna uma cunto iyo gabdho iyo midna mid qab midow qabo iyo mid kale iyo cunto xalaala mid kale uma aaba yeel waa la iska tuntay nayt kalaab iyo qashina la iska aaday xoola xaaraanaha laga dhargay adunkuna fastamtactum waad ku raaxayseen bikhalaaqkum nasiibkiina adduunyadu xalaal kuma aanaan aada kuma kaaftoomin fastamtaca kama stamtaca siday ugu raaxayseen aladiina min qabli ku idinku horreeyey bikhalaaqihim nasiibkoodii iyo adduunyadoodii xadkoodii adduunyaday ku qaadqaateen oo aakharo waxuma dhiganin xaggaas waa dhinacii shahawaadka aada ku raacdeen wakhultum waad dabaalateen baatilka iyo afkaaraha qaladka iyo shirkiga iyo tadabdubka nifaaqa iyo aydhooliyaadka dhex dabaalateen kaladuu khaaduu ay kamaa khaaduu say iyaguba u dabaasheen afkaaraha baatilka iyo bidcada iyo adhalijoodka iyo shirkiga iyo waxyaalahaas ulaa'ika kuwaasi xabidood way burtay acmaaluhum acmaashooda fi dunyaa adduunyada ee xadaaradii way ka baaba'day way adduunya ma joogayso wal-aakhirati aakharan waa burtay maba usoo camal falan oo aakhara uma soo talagelin adduunyadiina way ka baaba'day jahanama u hartay soo maa wa ulaa'ika kuwaasna humul khaasiruuna kuwa khasaaro weeye adinkuna haddaa dhaqankooda samaysaan saasoo kale idiin dambayso wey ee alam yaatihim yousan u imaanin munaafiqiintii iyo gaaladii naba-uladiina kuwii khabarkoodii min qablihim ka horreeyey oo qowmu nuuxi nuux qowmkiisa ahaa iyo wacaadin caad iyo wathamuuda thamuud iyo wa qowmi ibraahiima ibraahim qowmkiisa iyo wa asxaabi madyana madyan asxaabteeda waa qowmu shucayb iyo waalmu'tafikaati kuwii la dabagediyey oo waa quraa qowmu luud waa tii saa loo rogay waaye walmu'tafikata ahwaa midii la dabagedi ilaahay saana u hooyey jaa-ad atathum waxaa u timid rusuluhum rusulooda bilbayinaati xujo cad ula timid waa ay beeniyeen waa la halaagay oo famaa kaana allaahu ilaahay ma uusan ahayn liyadlimahum kii dulmiya oo ka gardaran walaakin kaanuu waxay ahaayeen anfusahum anfus naftooda yadlimuuna kuwii dulmiya macnaha waxaway haddaa kufrigan iyo nifaaqan ku dhex jirtaan dad horaa inkaga horreeyey oo rusul loo soo diray rusushii markii beenina waa la halaagay adinkana nebi maxamed baa kitaabkan xaqaa idiin keenay haddii aad diiddaan kufaar iyo munaafiqiinay halaagaasaa idinku dhici doono si laydin halaajiyaba alam yaatihim yousan imaanin naba-u ladiina kuwii khabarkoodii min qablihim kuwa ka horreeyey oo qowmu nuuxin ahaa iyo wacaadin iyo wathamuud wa qowmu ibraahiim wa asxaabi madyan masad asxaabteedii oo nabi shacayb loo soo diray iyo walmu'tafikaati kuwii la dabagedi kuwii dabagedoomay atathum waxaa u timid rusuluhum baa bilbayinaati xujo cad ula timid waa ay beeniyeen waa la halaagay halaagaa la halaagay ilaahay mausa dulmino famaa kaana allahu ilaahay ma uusan ahaanin yadlimahum kii dulmiyo ka gardaran walaakin kaanuu waxay ahaayeen anfusahum naftooda yadlimuuna kuwii dulmiyo markii munaafiqiintiina loo soo sheegay ayaa mu'minaa mu'miniintiina loo sheegaya sifaadkooda iyo miraha ay gurteen bal isu fiiriya qofku markaa walmu'minuuna mu'miniintu walmu'minaat iyo gabdhaha mu'minaadka bacduhum qaarkoodu owliyaau bacdin welibay isu yihiino waa isjecel yihiino waa isu gargaarayaan iska dhaaf muslimiinta kula joogtee maanta dhib yar oo saxaabadii qisadoodii lagaaga sheekeyo iyo nabiga iyo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan wax yaroo soo gaar ayaan la danqanin soo maaha wixii muslim soo gaaro qofka muslimka oo dhabka waa ka danqanaya maalintaas dadku naga iimaan badnaayeen maxaad u malaynaysaa marka marka welibay isu yihiin oo nabigeena waa ka dhahaya almu'minu lilmu'mini kalbunyaani waa dhis oo kale yashudu bacduhu bacd u is adkaynayo iyo xadiidkii isaguna saxeenka ku yaalay tara almu'miniina waxaad arkaysaa fii tawaadim say isu jecel yihiin oo jacaylka isu kasbanayaan wa taraaxumim say isugu naxariisanayaan iyo watacaadufihim say isaga warqabayaan kamahali jasadi lwaaxidi buu la mid yahay ida shtakaa minhu cudwun xibin hadday xanuun soo gaaro tadaacaa lahu wuxuu isugu yeeranayaa saa'iru jasadi jidki jidhka intii soo hartay bilxumaa wasahri soo jeeda meelaala ku xanuunayso jidhkii dhammaa ma seexo karo halkaan gacan xanuunkii loo dayma marka muminiintu saasoo kale inay isu yeel rabo hadduu iimaanku xoogaystana taas arrintaas way badanaysaa waa midu marka dad u owliya isagoo isu jeceloo isku nusraynayo isu ducaynaayo oo duca kasta maxaan leenahay salaad kasta taxiyaad kasta assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi asaalixiin yaa la isugu ducaynaya waa midaas horta waa dad isjecel oo isu nusraynayo adduun iyo aakharo markii qubuurta la ziyaarto afar yakfir llahu lanaa walakum ma kana yarxamu llahu almustaqdimiina walmustakhiriin waa la isu ducaynaya والdiina yquuluuna rabana اغfir lana wlإkوaan اladiina sabquuna bاliimaan waa laysugu ducaynaya marka waa laska warqa waa laisjecelyahay waa iimaanka xaqa yأmuruuna way farayaan biاlmacruuf waxa wanaagsan towxiidka acmaasha saalixa ay farayaan wayanhowna can اlmunkari munkarka oo shirka ugu horeeyana way iska reebayaan oo waa maxay dadkii waa bini aadano qofaa dhacaya waa in la gacan qabto waa iswaardeynaya nabiga waa kii ummadda ku maelay dad doon laba dabaqle isla saaran ee qolana ay hoos ku jirto qolana kor ee webi baa lagu socdaa biyo markii loo baahan yahay waa in kor laga soo arooro hadday ku hoos yidhahdaan alwaaxaan hoos ka fujinayna biyaha hoosaan ka dhaansanayna doontiiya biyaha soo gelayaan soo maaha kuwii hore hadday u daayaan waa la isla wada baaba'ayaa marka waa la iska warqaba wa yuqiimuuna salaata salaaday oogayaan oo ilaahay ku xihan yihiin meesha kuwii nasullah waa kuwii ahaa maaha wayuutuuna azakaata sakaday kuwan bixinaan kuwii hore waxaa yaqbiduuna aydiyahum ayaa l kuwaan ilaahay ku xirayn salaadda ilaa maa mar kasta ilaahaad ku xihanta oo tukanaysa wayudiicuuna allaha warasuulahu allaya rasuulkiisay adeecayaan oy ku xihan yihiin kuwaasna maxaa la yidhi ulaaika hum alfaasiquun soo lama dhih waa faasiqiin xad celinaya aan lama arkin oo xarka goostay oo ilaahna ma adeecsanaa rasuulna ma adeecsana wa ulaa'ika kuwaas yarxamuhum اllahu ilaahay waa u naxariisan doona raxmo alay leeyihi in allaha alana casiizun kii qaalib a wey xakiiman oo xikmo u saaxiib marka sifaadkuusu waa taas wey dad isjecel oo iska warqaba macruufka faraaya munkarka reebaya ilaahay xiriir la leh ayagu wax istarayoo sakadii isbixinaya ilaahay rasuulkiisa adeecsanoo diintiisii ku xihan jazahoodana waa maxay waa naxariis ay leeyihi soo maa naxariis alle ay leeyihi meesha kuwaasi cadaab iyo jahannamo maanta ma arkaysa ay ka leeyihiin kuwaana maxay leeyihiin naxariis alle ay leeyihi kuwaan ilaya rasuulkiisa adeecana kuwaasna waxaa leeyihi ina almunaafiqiina hum alfaasiquuna bal isku barbar reg adiga labada aayood markaa isku bardhigta ayuu macaankeeda soo baxaya sida sheekhulislaam ibnu taymiya uu kitaabkaas uu ka sameeyey jazahoodii waa kana wacad allaahu ilaahay wuxuu yaboohay almu'miniina mu'miniinta waalmu'minaati jannaatin beero waa janno tajri ay soconaysa min taxtihaa geedaha hoostooda alanhaaru biya khaalidiina fiiha iyagoo ku waaray iyo wamasaakina dayibatan guryabo wanaagsan oo fii jannaati cadnin janno lagu nagaanayo ku sugnaato wa ridwaanu markaas ay jannada ay dhibaa marwaaqadaas ay qabaan wa ridwaanu raalli ahaasho oo min allaahiba akbar waxaasoo dhan ka sii weyn oo isku fuuqsanayso haddana aragtidii alle subxaana wa tacaala ilaahay hadladiisa aragtiisa alla siiyo jannada daalika kaasaana huwa alfawzu alcadiimu liibaan weyn kuwiina munaafiqiintii maxaa la yidhi wacad allaahu almunaafiqiina wاlmunaafiqaati wاlkufaara naara jahanama khaalidiina fiiha walacanahum llah hiya xasbun walacanahum اllah walahum cadaabu muqim bal axaadiida jannada laba xadiidoo muhiima aan ka sheegno nabigu waxau dhaha calayh الsalaatu wasalaam jannataani laba janno oo min dahabin ah aaniyatuhumaa weelashooda iyo wamaa fiihima wajannataani min fidlatin ayaa jirta aaniyatuhumaa fiihimaa ayay iskaga dhex jiraan mu'miniinta wamaa bayna alqowmi qoomka uma dhexeeyaan wa bayna an yanduruu ilaa rabbihim rabbigood inay fiiriyaan ilaa ridaa'u lkibri calaa wajhihi go-a oo maanta ma arkaysaa oo kibri oo ilaahay isweynaysiina markuu raboona ilaahay u muujinaya subxaana wa tacaala oo loo ballan qaadaya sida xadiidka ah sahayb oo maarag fii jannaati cadnin xaal ay ku sugan yihiin ayaga nicmadaasay ku jiraan bal ridladan aragna fiira xadiidkan kale isagana oo saxeenkaya ku yaala xadiid abi saciid alkhudriy ana rasuul lahi sala alla alay waslm qaala wuxuu dhahay in allaha tacaala yaquulu liahli ljanna wuxuu ku leeyahy yaa ahla aljannati fayaquuluuna waxay labayk waa ku ajiibnay rabbanaa wasacdayka waan ku ajiibnay waalkhayru fii yadayka khayr dhan gacantaada ku jira fayaquulu hal radiitum ma raalli noqoteen fayaquuluuna waxay leyn wamaa lanaa laa nardaa yaa rabba yaa rab maxaan u raalli noqon weyne waqad acdaytanaa maa lam tucdi axadan min khalqika waxaad badna sida waxaadan cidda aadan siin miisaankiinaad cuslayso cadaabkaan noga korday siraadkaan soo mooda fayaquulu alaa ucdiikum afdala min daalika ma idin siiyaa wax ka fadli badan fayaquulu yaa rab wa ayu shayin afdalu min daalika maxaa ka fadli badan fayaquulu wuxuu leeya alle uxillu calaykum ridwaanii ridladaydan dusha idinka saaray falaa haahe falaa ashaduu calaykum bacdahu abadan mar dambe idin caroon ma ilaahay waxaan weydiisanaa subxaana wa tacaala fii hada almasjid annagoo tafsiirka akrinayn inuu dadkaas uusan naga rabin oo nagu daro iyo xadiidkii kale ku dar ahlu jannadii marka ay galaan oo laleeyahay inna lakum cinda allaahi mawcidan yuriidu an yunjizakumuuh ilaahay balanaad agtiisa ku leedihiin haddana maxaa noo dhiman wax kasta waana la siiyey ayagoo sugaaya ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ayuu xijaabka iska faydaya wejiga allay arkayn falam yucduu shay-an famaa ucduu shay-an aqara liacyunihim walaa axaba ilayhi min annadar ilaa wejhi wax ay ka jecel yihiin ama ishooda uga qabowsantahay wejiga ilaahay ma ilaahay hanagu daro kuwaa subxana wa tacala laakiin hadda hawlaana laka rabaa ma garat hawlana laka rabaa nin janno doonaayo waa inuu socdo woon ma garatay man khaafa adlaj waman adlaja balaga almanzil ninkii baqa waa dheelmada ninkii dheelmadana jannadou gala gurigiisou gaara gurigii rasmiga ah waa jannado ma garatay waa kii ibnuqayim dhahaya faxaya ilaa jannaati cadni fa inahaa manaaziluka aluulaa wa fiiha almukhayamu war jannadii cadni usoo tafaxaydo soo bax meesha ka bax adduunyadan iyo faalxumadeeda iyo macaasa laga dhexba fa innahaa manziluka aluulaa waa gurigaagii hore aadam meeshii la dejiyi waayo wa fiiha almukhayamu khaymadda lu-lu-aana hadda aan sheegayno meeshay ku taalla walaakinanaa sabyu lcadiyu le cadowbaana soo qafaalo meeshaana keenay adduunyada fa hal turaa nacuudu ilaa awdaanina wanusallamu annagoo naga qabno gurigiima ku noqon doonaa taasaa raganimo u baahan iyo tawfiiq ilaahay allahna waafajiyo wacad allaahu ilaahay wuxuu u yaboohay almu'miniina mu'miniinta waalmu'minaati jannaati cadnin buu u yaboo jannaatin buu u yaboohay tajri ay soconaysa min taxtihaa hoosteeda geedahooda hoosteeda alanhaar khaalidiina fiiha iyagoo ku waaraya iyo wamasaakina dayibatan guryo wanaagsan oo fii jannaati cadnin ahaaday iyo waridwaanun raalli ahaasho min allaahi ayaa akbaru ka weyn intaasoo dhan oo wax alla waxa jannada ku ay ku haysteen markii ridada alla loo eego way yaraanaya wax walbana markii loo eego aragtida alla way yaraanaya daalika kaasaa huwa alfawzu alcadiimu liimaan marka dambe iimaankaas iyo nifaaqa ma wax lasma bardhigaa leh waa shataan wax hadday kala fog yihiin ay kala fog yihiin sifada iyo himaarta waa kala duwanta munaafiqiintii markii laga hadlay ayaa nabiga la khidaabaya nabigana calayh salaatu salaam jihaad adag buu ku jira gaaladii waa cadow oo lala dagaalamay weliba carabta hadde intaas markii lasoo maraayey oo laga raayey ayaa haddana waa kana dowladihii waaweynoo banul asfar iyo aa soo istaagay awood haddoo kale weyn dadka muslimiintana siinay agtooda ma taalo baab haddaa xerto maalin baabaa kuu soo furma waxaa kaaga daran munaafiqiinta iyo qashqashaadooda iyo hagardaamadooda oo gudaha soo ma maca saas ay tahay waxaa leeyahay dhulka ha isdhigina shutiga u qabo gaalada iyo munaafiqiintaba waa laba cadow cadow khaariji iyo cadow daakhili eh labadaba shutiga u qabo loo fadhiisan maayo loo fadhiisan maayo qofka diinta hagardaamaynaya muslimiinta inay u fadhiistaan ma ahan iyo atbaacda rasuulka calayh salatu salaam sidaba nabigu waa uusan ugu fadhiisan iyo asxaabtiisa yaa ayuha nabiyu nabiyu jaahid lkufaara gaalada la jihaad iyo walmunaafiqiina munaafiqiinta waqlud calayhim kuna qallafsanaaw wa ma'waahum hoyaadkoodana aakhiran jahannamo waayo wa bi'sa almasiiru meel xunayna ku dambay doonaan meel xun oo lagu dambeeyo weeye jahannamo macnaha annaguna waa ciqaabayna oo aakhiro gaala gaalo iyo munaafaqba naaru jahanama u dambeeya adiguna iska dhici oo mu'miniinta kula dagaala jihaadku haddee qaybo badan ou leeyahay jihaadu lisaan qur-aanka lagu akhriyo layska hadido ashcaartii xasaan oo kale lagu hadido saw maaha wejiga maanta ma arkaysaa munaafiqiintoo kale wejiga loo fancariiriyo hadallo adag lagu yidhaahdo gaaladoo kale gacanta lagula dagaalamo intaba waa laakiin munaafiqiinta iyagu khaasatan waxa weye maadaama dad qarqarsooda ay yihiin in wacdi kulul iyo indho kulul lagu fiiriyo marka gaalada waxaa la ku adkaayo munaafiqiinta baynamaa mu'miniinta waxaa la yidhi waqfid janaaxaka liman itabacaka min almu'miniin muminiinta ku raacsan garabka u raaric oo u jilaac sababto waa khayr doon ayaga wanaagay rabaan xilmiga dulqaadka waa loo baahan yahay laakiin xilmi keliyahoo lasaa kaa tunto haddii uu gaaro de waa inuu qofka uu leeyahay maaragtay adayg looga baqana waa inuu leeyahay hadhow xilmi keliya doqonnimo u noqonaya nabiga calayhi isalaatu wasalaam dabeecadiisa markay ictidaalay ahay ciddii liin mudan iyo jilicsanaan iyo dabacsaan nabigu dabacsanaana kula dhaqma ciddii mudan adayg iyo maaragtay indhokul in la tuso dhegta dhiigga in loo darana nabigu calayhi isalaatu wasalaam seefoo ku ah ma garan baynamaa ambiyada kale xoogaa dhinacay u badnaayeen laakiin nabiga muctadil oo ah calayhi isalaatu wasalaam liin oo maxliyana ma lagu sifeynaynin shiddana ma lagu sifeynan dhexdhexaad ah markii liin loo baahan yahana dhinaca jilaacow qaadanay meeshii mowqif shiddada hadday joogtana shiddada oo kale laakiin dad kale qof walbinaa u badan maalan labadiisa saaxiib abubakar iyo cumar abubakar dhinaca liinka ayaa qaalib ahaa cumarna dhinac xoogaa shiddada markii markii la rabo hadal kulul cumaraa loo baahan waa la sii daynaya dhegaha ka raaco munaafiq oo dhan hadalkiisa maaragtaa ku gubo saas oo kale qofba maraa loo baahan yahay qofba barka kuleylkana maraa loo baahan yahay qabowgana maraa loo baahan yahay laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam laba dabcio waa u sinaayeen markii loo baahan yahay kulaylna waa kullaanaya caradiis wax hirsaaya kar lama arko markii liin loo baahan yahay dabacsanaana nabigu waa u dabacsanaana marka munaafiqiinta iyo gaalo dabacsanaan u baahnee indho kulul in la tuso walidaalika nabigu waa kii nasurtu birucbi argagaxal iyu gargaar maca annahu nabiyu raxma uu yahay laakiin ciddii raxmaan asama idab daran waa la shiilaa iyaga dhanba ma garan waa la iska dhicinaya ilaahay marka wuxuu yaa ayuha nabiyu nabigu jaahid lkufaara kufaarta la jihaad gacan iyo lisaan iyo sayf intaba walmunaafiqiina munaafiqiinta weliba ayaga afka wa nabigu marka marku nifaaq ay la yimaadaan maa baalu aqwaamin yafcaluuna kada wa kada oo dhaha hadha waa ogyihiin in la ogyaha marka dhegahay wada taagahay waqlud calayhim kuna adkaaw wama'waahum hoyaadkoodana jahannamu jahannamo weeye wabi'sa waxaana baas lahaaday jahannamo waxay u xun tahay almasiiru meel loo ahaado iyadaa u xun guri hoog wey guri la dega iyagaa u xun weli munaafiqiintii hadalladoodiyaa la wadaa iyo mawaaqiftii xunta ahayd oo hagardaamada ahayd intay hadallo xun ay maanta ma arkaysaa soo sheeg sheegaan oo mu'aamaraad sameeyaan markii lagu qabsado ayay cudurdaar beenaa samaynayaan yaxlifuuna waxay ku dhaareen billaahi ilaah bay ku dhaaranaan iyagoo odhanaya maa qaalu warkan oo laga soo sheego xunkaa ma aysan odhan ilaahay wuxuu yidhi walaqad qaaluu waxay yidhaahdeen kelimata alkufri ka kelimo lagu gaaloobay ku dhawaaqeen oo rasuulkii diintiisa ku yidhaahdeen wa kafaruu way kufriyeenna bacda islaamihim markay islaameen ka bacdi wahamuu waxay dooneen oo maanta ma arkaysaa ay tamaniyeen bimaa lam yanaaluu waxaysa gaari karinoo ilaahay ka hor istaaga laakiin arrin xun ah oo waa maxay inay rasuulka ay dilaan bay rabeen waa ka sheekay doonaa wamaa naqamu mana aysan ka aarsanin oo nabigu waxa u dhibayay lama arko iyo diintaba ilaa an aqnaahum ullahu ilaahay inuu deeqay iyo warasuuluhu rasuulkiisu min fadli fadligiisa ku deeqo iyadoo madiino baahi loogu dhimanayo ayaa markii islaamkii yimid oo duulaankii khanaa'imtii la furtay ayaa dadkii dhamman wada taajiriin noqdeen ansaartii mumin iyo munaafiqba hadda mumin ilaahu ku shukridaa munaafiq shukriba yaqaano marka waxaa la yidhi fa in yatuubuu hadday koobad keenaan yaku khayran lahum khayr buu u noqonaya wain yatawallow hadday jeestaana yucadibhum ullahu ilaahi wuxuu cadaabayaa cadaaban aliiman cadaab oo xanuun badan fi dunyaa iyo waalaakhirati aakharaba wamaa lahum fi lardi dhulka ay kuma lahan min weliyin wax tawaliyo arrinteeda walaa nasirin uu gargaaro ilaahya rasuulku haday la dagaalamaan waa u dhammaataan leeya aadanka shaa marka aayaddan markaa sabab nusuulkeeda qowlu tacaala yaxlifuuna billaahi maa qaaluu walaqad qaaluu kalimata alkufr waxaa la yidhaahdaa nin la yidhaahdo jullaas binu suwayd binu saamid aljullaas nin la yidhaahdo ayaa inan rabiibkiisa oo hooyadiis qabo oo la yidhahdo miscab la yidhaahdo qaarna cumayraa la yidhahdo labada magac waa la dhihi jiray ayay isla socday marka wuu ka warqabaa munaafiqiintuna xoogaa ka ag u dhowaa jullaaski wuxuu yidhi nimankeennan madaxda ah oo cabdullaahi bnu ubeeye iyo aljid bnu qays iyo ragga waxaa muuqato oo dhahay diinta inay hagardaaminayaan ayagiina ay qur-aan oo ku soo degayo oo la ceebaynayo wamaca daalika jullaaskan iyo kuwo ka mida kuwaas madaxdaa oo diintu ceebaynaysay hoos fadhiyaan xooga markaasu wuxuu yidhi in kaana maa jaa bihi muxamadun xaqun hadduu maxamed wuxuu la mid ou xaq yahay fa naxnu asharu min xumurina haadihi alatii naxnu calayha dameeradaan saarana annagaaba ka liidan wiilkiisaa wuxuu yidhi marka haddaa saas dahadow dhahay amaa wallaahi yaa cabdi wallaahi la ukhbiranna rasuula llahi sal l qulka u sheegaa sababtou dhahay haddii aan ka qariyo rasuulka adoo haba hooyaday qaba oo wiilkaagii aan ahay axsaab badan ii samaysay haddana haddaan ka qariyo rasuulka waxaan ka qabanaa u yidhi dembigaa in la ii qabto oo qaado iyo maxay dhiyahay tuugada maxayna qaado iyo qashe aan qaado iyo qashe aan noqonno marka rasuulku waa u sheegaah rasuulkii markii loo sheegay ayuu inkiray xumayraa ku markhaati furay ama miscbana waa la yidhaahdaa adiga markii dambe ninkii jullaashaa waa uu toobad keenay islaamnimadiisana waa ay wanaagsanaatay marka aayaddaasa ku saabsan tahay sabu nusuulkaas amaa qowluhu tacaala wahamuu bimaa lam yanaaluu waxay tamaniyeen waxayna gaari karin waxay ahaayeen markii tabuug laga soo noqday ayaa niman munaafiqiinaho laba-iyo tobana ayaa tashaday waxay idhahdeen nabiga aan ka takhallusno meel buuraha maanta ma arkaysa la mari doonaa meeshaa buurta aan maaragtay awrta intaan soo didinno oo awrta ay dardarto buurta haka ha ka tuurmo markaas nabigu ha dhinto calayh salaatu salaam aan ka raaxaysano nabiga ilaah baa u sheegay dadkiiba ula hadla nabigu alay s waxay u dhahay dhammaantiin meesha hoosoo marow dhahay kor wax yaraa marayo nabiga calayh salaatu wasalaam waxaan la socday camaar bnu yaasir iyo xudayf bnu lyamaan oo nina hashiisa uu hoggaan ka hayo nina uu gadaal ka kaxaynayo munaafiqiintii amarkii maqaan jidka hoosaa la yidhi dadkii mara nabiguna waxau dhahay calayh salaam si aysan munaafiqiintu ugu soo dhuuman ilaa ilaah baa u sheegay subxaana wa tacaala munaafiqiintii hoos mara markii la yidhi amarkii waa ay diideen jidkii nabiga oo soo maray ay soo mareen meel dhigdhikaa markii la marayo qowlaan oo khatar ah ay geeli soo didiyeen marka soo eriye geeliyoo didaaya waxay rabaan hasha nabiga inay ku keenaan calayh salaatu wasalaam hashii markii ay geeli ay ku keeneen camaar ama xudayfe midkood ayaa uu nabigu tusay geeliibay dib u celiyeen marka awrtii ay saarnaayeen ayagana afka iska soo duudeenoo talathum iyo maaskaraadka iska soo dhigeen laakiin awrtuu aqoonsaday xudayfa ama camaar nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam waxa ay doonayaan ma taqaanaanuu dhahay ma aqaanuu dhahay waxay rabeen buu dhahay inay maanta ma arkaysaa ay maaragtay ay nabiga ay meesha ay ka tuuraan cadadkoodana wuxuu dhahay waa shan iyo toban shan iyo tobankii waa la keenay saddex ka mida waxay dhaheen annaga waxba kama aanan ogeyn mana aanaan maqal markii ilaahay kor hala maro nimankaana uun jidka layska maraan soo marnay takhdiidkoodana kuma jirin saddexdaas waa la cafiyey laba-iyo tobankoodii waxau dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid muslim uu ku jiro fii asxaabi itnaa cashara munaafiqan laa yadkhuluuna aljannata janno ma gelayaan walaa yajiduuna riixahaa xataa yalija ljamalu fii sami lkhiyaam ilaa rati cirbad afkeeda oo ka galo amaaniyatun minhum takfiihim addubayla cudur ayaa ku dhacay dubayladu waxaa weeye waxuu dhahay waa siraajun min naar waa dab oo maanta ma arkaysaa sidii dab camal aho nabar ah oo meeshaa garabka intuu ka soo baxo xabadka ka soo baxay u wada dhiban doonaa ilaahay baa baabi'iyo subxaanahu wa tacaala marka nimankaa munaafiqiinta ah ilaahaa nabiga ka kaafiyey calayhi salaatu wasalaam marka nimankaasay ahaayeen ilaahay uu ku inkirayo marka saddexdii ninoo marka aan ku jirin way toobad keeneen kuwii kalena saasay u wada halaagsameen oo khayr beelayaal ayay maanta ma arkaysa ay noqdeen marka de waxay ku tusinaysaa kaydka iyo maanta ma arkaysaa hagardaamada iyo munaafiqiintu ay wadeen hadduu nabigu markaa intaa la kulmaya famaa baalu hayrihi maxay ku tusinaysaa yaxlifuuna waxay ku dhaarayaan billaahi ilaahay bay ku dhaarayaan maa qaaluu waxaa laga soo sheegay inuusan dhihin waa jullaas oo kale hadalkii laga soo sheegay walaqad qaaluu waxay yidhahdeen kelimata alkufri kelimad kufriyay yidhaahdeen wa kafaruu wayna kufreen bacda islaamihim islaamnimadu ka bacdi laakiin ninkaa waa ka tooba keenay jullaas bin wuu ka toobad keenay ninkaa jullaas bin cumeyr ree wuu ka toobad keenay wahamuu waxay hamiyeen laba-iyo tobankii munaafiq oo ilaahay nabiga uu ballan qaaday sideed ka mida in halkaa nabar inta looga dhejiyo dab camala oo wadnaha ka soo bixi doono bima lam yanaalo waxayna gaali karin oo waa maxay nabiga inay dilaan oo ikhtiyaal shirqool ay ku sameeyaan maxay nabiga ku naxeen nabigu oo u barwaaqay waxba dhibaataa uma uma gimanay wamaa naqamuu ma aysan ka aargoosanin oo kuma maanta ma arkaysa kuma ciishoonin ilaa an aqnaahum ullahu ilaah unbaa deeqay iyo warasuuluhu rasuulkiisa min fadlihi fadligiisau ka deeqoo haniimo iyo barwaaqa laga buuxiyey macnaa waa qof amaalkii loo galow amaal darro ka dhigeen waayo fa in yatuubuu hadday toobad keenan yaku khayr lahum taasaa u khayr badan weli kuwaasaa ilaahay toobad la sugayaa naxariista aadha ilahu naga toobad aqbal wa in yatawallow hadday jeestaan oy toobaddii ka jeestaan yucadibhumullahu ilaahi wuu cadaabaya cadaaban aliiman cadaab xun buu cadaabayaa fi dunyaa adduunyada waalaakhirati akhar marka saddex iyaga ka mida shan iyo tobankii waxa waye iyagu dembi kuma lahayn waa laga toobad aqbalay laba-iyo tobankii nabiga ku soo tashaday nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay inaysan jannaba gelaynin sideed ka midana inay balaayo ku dhici doonto dab ilaahay uga ridi doono meeshaa garabka gadaashiisa ay wadnaha ka soo bixi doonto wamaa lahum umana sugnaanin fil ardi dhulkana min waliyin mid wax tawaliyo arrimahooda maamulo towfiiqda waafajiya walaa nasiirin mid u gargaarana ma lahan wallaahu aclam sal